إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii dagaallo ka dhan ah ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida ah ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose mid ka mid ah saraakiisha caddaanka ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaa ku dhintay qarax shalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose in ka badan boqol ruux ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay dalka suudaan hal ruux ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday waddanka maraykanka aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay ammaan xumada ka taagan muqdisho iyo arrimo kale sheekh xasan yacquub cali iyo mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa la dardaarmay dufcada labaad ardayda ka qalin jibisay machadu shareeca litacliim alcaali u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkii oo dhammaystiran dagaallo ka dhan aha ciidamada soomaalida ah iyo kuwa kenya ayaa ka dhacay jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin cabdalla birooleh iyo saldhigga askarta soomaalida ah ee baarsanguuni dagaalada ayaa ahaa kuwa aad u xoogan oo la isku adeegsanayo hubka culus iyo kuwa fudud lamana heli faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi dhinaca kale tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa shalayto ka dhacay deegaanka texsiile ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lala eegtay gaari cabdibilo ah oo qayb ka ahaa kolonyo ay la socdeen ciidamada bangaraf ee maraykanka uu tababaray inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhintay sarkaal caddaan ah iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada baangarafta waxaana si xun ugu dhaawacmay taliyaha guutada toddobaad iyo taliyaha ciidanka danab ee dowladda federaalka kuwaas oo lagu dabiibayo isbitaal ku yaala xarunta xalana ee magaalada muqdisho mas-uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah baarlamaanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku sheegay in laba sarkaal oo firfircoon si xun ay ugu dhaawacmeen qaraxii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose baangarafta ayaa qayb ka ah ciidamada soomaalida ah ee lagu ugaarsado waxaana weeraro habeen dheelmad ah dhowr jeer ay ka fuliyeen qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya halkaas oo ay ku dileen dad rayid ah sheekh xasan yacquuba cali iyo sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa la dardaarmay dufcadii labaad arday ka qalin jibisay macadu shareeca litacliim alcaali faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa asigoo ka hadlayay mid ka mid ah munaasabada loo qabtay arday muddo shan sano ah diinta islaamka baranaysay waxa uu ardayda kula dardaarmay inay ikhlaas la yimaadaan islamarkaasina iska jiraan isla weyne iyo in ay qalbiga ka gasho in ay wax badan barteen waxa uu sheegay in loo baahan yahay in allah subxaana wa tacaala ay isu dhuldhigaan camalka aada ikhwaani la imaateen oo khayrka ah ikhlaas ku dadaala hadduu cudbi idin galo ama isla weynanu idin galo oo intaan manaabirta idinka dhahno waxaa soo xambaarteen macnaa waxaa weeye adduunka kulliyaad fara badan cilmigii lagu qaataad xambaarteen hawshaa hadday qalbigiina isla weyna gelisadin wallaahi waxaada jaamacadaha ka soo baxayaba kulliya besa ka soo barteena adigu toban kulliyood baa soo baratay oo xoogaa takaburu ku galo cilmigan laftiisa cadaaba ku gelaysaa qur-aankii iyo xadiidkii laftiisaad cadaab ku gelaysaa dadkii munaasabada ka hadlay sidoo kale waxaa ka mid ahaa sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin waxa uu sheekhu ku dheeraaday loolanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaya aayaadkan qur-aanka iyo aayado kale oo qur-aanka ka mid ah waxay tilmaamayaan dunidan aan saarannahay inuusan marnaba ka dhammaanaynin loolan ama legdin ama siraac kaas oo u dhexeeya xaqa iyo baatilka adduunyada markii la arkay hardankii billowday ayaa tan iyo maanta aan la noolnahay anta uu baatil jiro xaqna uu jiro hardankaasu wuu sii socon doonaa dunidu waa labadaa kooxood
asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday dhibaatada ka dhex oogan etoobiya oo soomaaliya deris la ah isla markaasina muddo dheer faragelin iyo duulaan gardarro ah ku haysay waa labadii dagaalka ama waxaa weeyaan ahaa waranka muslimiinta lagu mudo maanta ayagiibaa isdilay ayagiibaa kala erdhoobay oo kala tegey amxaaro waxay u xanqaltaagaysaa sultadii inay dib u soo ceshato takreyga waxay rabaan inay dib kursiga ku soo laabtaan oromo oo kacdoonkan qayb ka ahayd raggii kacdoonka ka shaqeeyey ee oromada ahaa dhammaantood way xiran yihiin banu shangul nimanka la yaraaho kharabkii iyo dagaalkii qayb ka yihin wax alla wixii socda baabuurta dadku ku gubaan gambeelle waxay rabtaa inay go'do oromo iyo didiiladeeday weyse nimankaa soomaalida ahee halkan jooga tihi iyo wareeraa ku jira meel ay gacan saaraan bay maanta la'yihin waa iska taagan yihiin walaayaadka islaamiga ah waxaa ka socota waxbarashada diiniga ah iyadoo geesta kalena dagaal lagula jiro shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo soomaalida la shaqaynaysa waxaana xubnaha ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin iyo culammada diinta islaamku ay ummadda ku booriyaan jihaadka iyo in ay u sarakacaan waad mahadsantaha cabdulahi aqoon-yahan ku sugan muqdisho ayaa ka hadlay ammaan xumida ka taagan muqdisho iyo arrimo kale sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed amiin iyadoo magaalada muqdisho ay waayadii lasoo dhaafay ka taagnaayeen xaalado adag oo dhan weliba ah ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada muqdisho aqoon-yahan yaxya caamir ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka taagan magaalada muqdisho kuwaas oo caqabad xoogan ku yeeshay bulshada ku nool magaalada muqdisho wuxuu ugu horeen ka warbixinayaa xaaladda amni ee ka jirta magaalada muqdisho isagoona tusaale usoo qaatay arrin ku qabsatay mid ka mid ah waddooyinka caasimadda dhinaca nabadgelyada magaalada sida hore maaha iskaal maqribkii anoo usoo socda gurigeyga baabuuraa ku saarayn shan qof isbaarada intaanan gaari ka soo kornay wan biibi ta fadhiya xabadan u qabteen ma arkin anaka laba xabadaan aan ku rid waa istaagay waa noo yimid soo naqda gadaal gadaala usoo naqan waa u nimid taas tarakeen darawalkii nin oday weyn oo haytaasaro tusiyey warqadiisa aqoonsiga tan mar rabo laba xabadaa idinku rida labada xabad lacagteeda siiyey war maalintaan aan adig askariyataa dareesalasaa maya xabaddaa idinku rida ay siinaysa shanti aan afartii ka saareed baawarku waa joogaan askarigina weli meeshuu taagay haddaan kusoo tusi karaa saldhigaasu raaceen anna wadaan dhahan waa diiday haddana jidkaan mari maysiin ama laba xabad lacagtooda ay siinaysa xabadaha anay dowladda ima siin anaa iskale anaa ku qaraabto intaana joogaa askarina oo ah wallahi waa naqan gadaalaa u naqana saddex kiilo bataraa soo wareegna meesha u socna noo muuqato dowladdu waxay keentay ninkan saas cid wax ka qabeen male hadda meeshuu taagan yahay wuxuu sheegay in madaxda dowladda ay ilaalo ka dhigteen ajaanib iyagoo cabsi darteeda isku aamini waayey askarta soomaalida ah isagoona dhanka kale soo hadal qaaday shaqola'aanta ka jirta magaalada dhaqaalaha waddanku meeshuu maraa waa aragta umlayna shaqola'aanta iyo baahida beryaha magaalada ka jirto iyo noloshooda economicale hoosay u socota cabsidu marka magaalada ka jirto anaga keli maaha xubnihii dowladda cabsanaya magaalada waa joogteen oo mana saxafiyiina tee igama dhageeridiin dad madaxaa jira oo shufeerada ay yihiin turki aamini waaya qof soomaaliya inuu shufeer u naqdo dhinaca kale shaqola'aantaas ardadii soo dhaaftay professional securitygaa shaqa haysa booyaasyaasha cuntada ka karaya madaxda badankooda tag meeqa keyaatiyaa joogta cunto u karisa kushiinadooda ku jirta daraawaladina turkiyaa laga dhigtay staafkana ethoobiyadan laga dhigtay shaqola'aanta marka maalinta suuq waxaa lagu soo daynaa ardaynan ka murgeyna dadka ardada aan ahayn oo baagamuuda waaqaca magaalada suxufiyadaa tiin waa raadin karti waa haddaba bay ka sheegaan shalay dhimaka ila joogaa jooga askarigaa meesha taagan madaxda oo turkigu baabuurta u wadaana oo dhahay soomaaliga taleefonkaygu maqla haddii la soo wacayo kulli waa raadin kartiin magaalada muqdisho ayaa waxaa ka jira xiisado colaadeed kuwaas oo saameyn adag ku yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho in ka badan boqol ruux ayaa ku dhintay dalka suudaan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena abubakar ibraahim geedi waddanka suudaan waxaa ka dhacay warar dhiig badan uu ku daatay kaasoo u dhexeeyay qaar ka mid a qabaa'ilada dega waddankaas dagaaladan oo ka dhacay gobolka dhaca galbeedka waddanka suudaan ee daafuur ayaa waxaa ku dhintay afartan iyo sideed ruux wakaalada wararka ee suudaan ayaa waxay sheegtay in dagaaladu ay weli socdaan islamarkaana ay ku dhinteen afartan iyo sideed ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen boqol kale waxaana suuragal ah in khasaaruhu intaasi ka sii bato maadaama ay dagaaladu weli socdaan wakaalada ayaa sidoo kale sheegtay in dagaaladu ay ka bilowdeen muran dhex maray laba ruux iyadoona dab la qabadsiiyey guryo ay deganaayeen dad rayid ah gobolka daafuur ayaa bishii lasoo dhaafay sidan oo kale waxa uu martigeliyey weeraro noocan oo kale ah kuwaasoo ay ku dhinteen shan iyo toban ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan dhanka kale magaalada khartuum ee caasimada waddanka suudaan waxay maanta martigelisay isu soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeeday heshiiska caadiyeynta ee xukuumadda suudaan la gashay maamulka yahuudda dadka oo isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee caasimadda suudaan ayaa waxay madaxtooyada looga arrimiyo dalkaas horteeda dab ku qabadsiiyeen calanka yahuudda iyagoona si cad u sheegay inay kasoo horjeedaan heshiiska caadiyeynta waxay wateen borar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhan ah heshiiska iyo xukuumadda suudaan iyagoona ku tilmaamay in xukuumaddu ay tahay mid dabadhilif ah halkudhigyada waxaa sidoo kale ka mid ah shacabku wuxuu doonayaa in gebi ahaanba la xoro heshiiska caadiyeynta iyagoona ku tilmaamay khiyaano ka dhan ah masjidul aqsa ashariif saddex iyo labaatankii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii xukuumadda suudaan ay ku dhawaaqday inay heshiis la gashay maamulka yahuudda waxaana tan iyo xilligaas gudaha waddanka suudaan ka dhacayay dibadbaxyo ay dhigayeen dadka shacabka ah markaana waxaa idinku soo maqan warbixin waryaheena haashim uu ku eegayo toogasho ka dhacday dalka maraykanka oo sababtay dhimasho iyo dhaawac wararka aan ka helayno magaalada phoenix ee ka tirsan gobolka arizona ee waddanka maraykanka ayaa ku warramaya in halkaas uu ka dhacay weerar toogasho ah booliiska maraykanka ayaa xaqiijiyey inuu hal qof ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday meel lagu caweeyo oo ku taalla magaalada phoenix ee gobolka arizona kanaal maxalli ah oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan waaxda gurmadka degdega ah ee magaalada ayaa sheegay toogashadu inay dhacday waa berigii shalay oo axad ahayd ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex ruux kuwaas oo kooxaha gurmadka degdega ah ay u qaadeen isbitaalada doraad ayay ahayd markii booliiska koongareeska uu qabtay nin kasoo jeeda gobolka virginia kaas oo doonayay inuu ka gudbo bar kontarool oo ay booliisku kaga sugan yihiin bartamaha magaalada washington isagoo sitay waraaqo been abuur ah oo uu doonayo inuu kaga qayb galo caleemasaarka bayden sidoo kalena ku hubaysnay bastoolad iyo in ka badan shan boqol oo risaas ah waayahan waddanka maraykanka waxaa ka taagan qalqal amni iyo jahwarar siyaasadeed kaas oo ka dhalatay doorashadii muran ka dhalisay ee dhowaan ka dhacday waddankaas warkii oo dhegeystayaal saaki idinkaga imaanaya idaacadda alfurqaanna waa naga intaa ciddu warkaan dhaafana waxay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqaan com